إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه ومن تبعahم بإحsaan إlى yوم الdiin أma bعd waxaan ku soo jirnay kitaabkii buluq اlmaraam min adilaة الأxkaam waxaan gaar ahaan ku dhex jirnay kitaabu الصalاة waxaan ku dhex jirnay mawaaqiitu صalاة salaada waqtiyaalkeeda waxaan soo gaarnay marka noogu dambeeyey xadiidkii abi barza alaslamiy qaala alxaafid raximah اllah wa cindahumaa cinda albukhaariyi wa muslim bukhaari iyo muslim agtooda waxaa ahaaday min xadiidi jaabir xadiidka jaabir waalcishaaa nabigu ceshaha waa tuka jiray axyaanan marmar iyo waaxyaanan marmar axyaanan marmar iyo wa axyaanan marmar waxaa loola jeedaa axyaanan marmar nabigu sala allahu calayh wasalama cajala wuu dadeji jirayoo horu u tuka jiray wa axyaanan marmarna akhara dibuu u dhigi jiray saas weeye axyaanan wa axyaanan waa saas axyaanan marmar yucajilu waa dadeji jiray wa axyaanan marmarna yu-akhiru dibuu u dhigi jiray waxaana sii fasiraya qaybta dambe oo xadiidka idaa ra'aahum nabigu dadka hadduu arko abda-u ayagoo soo daahay akhara dib u dhigi jira jamaacadii hadduu arka nabiga sala allahu calayh wasalam inay soo daahday oo jamaacadii cishaha masaajidka ku tuka jirtay waxa weeye inay soo daaheen dibu u dhigi jiray waa la sugi jiray jamaacada jamaacada waa la sugi jiray waa la sugi jiray hadduu arko inay soo degdegeenna waxa weeyaan horu u tuji jiri waqti horuu tuji jiri idaa ra'aahum jamaacadii hadduu arko ijtamacuu xaalay soo aruureen oo soo kulmeen cajala waa dadeji jiray cishaha waqti horuu tuji jiri wa idaa ra'aahum hadduu arko jamaacadii abda-uu inay daaheen akhara dibuu u dhigi jiri marka cishaha salaadaha kale waa ka duunaa salaadaha kale waqtiga ugu horeeyaa laga tukanayo kaasaana ugu fadliga badan ilaa arrin gooniyahoo daari ah inay dhacdo maahane waxaa u fadli badan waqtiga ugu horeeya subxiga duhurka casirka maqribka cishuhu waa ka duwan yihi ceshaha in dib loo dhigaa ajar badan ilaa laga gaaro huluhu leyl alwal habeenka markuu saddex isku qaybiyo hal qaybu tagto marka ugu ajarka badan waaba markaasba huluhu leyl alwal ilaa laga gaaro waa arki doonaa noo imaan doona xadiidkeedu waqtigaasaa ugu ajar badanba ceshaha sidaas darteeda laakiin hadday haddana jamaacadu soo degdegto dib loo dhigi maaho dadkiia dhibtoonaya nabigu aada u ilaalin jiray axwaasha ama arrimaha jamaacada hadday soo degdegaan oo soo hormaraan wuu iska tuji jiray hadday soo daahaanna waa la sugi jiroo dibuu u dhigi jiray idaa ra'aahu markuu arko ijtamacuu inay soo kulmeen oo soo aruureen cajala waa dadeji jiray wa idaa ra'aahum hadduu arko abda-u inay soo daaheenna akhara dibuu u dhigi jiray wa subxa salaada subax kaana nebiyu nabigu wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yusaliihaa mid tukada biqalasin maca qalasin iyadoo cilalaw jiro qalaska waxaa la yidhaahdaa marka iftiinkii maalinka oo soo bilaabanaya iyo mugdigii habeenkii ka baaqiga ahaa labadaas markay isdhex galaan qalaska kaasaa la yidhaahdaa habeenkii tegey mugdigiisii oo baaqi ah iyo maalinka soo dhalanaya oo soo bilaabanaya iftiinkiisa markay isdhex galaan kaasaa waxaa la idhahdaa kalas marka wa subxu subxiga subxu wa subxu subxiga kaana nebiyu nabigu wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yusaliihaa mid tukada bialasin maca kalas ayadoo cilalaw uu jiro oo waxa weeye mugdigii habeenkuna uu jiro iftiinkii maalinkuna uu soo dhex galay marka waxay tusaydaa laba arrimood in la hubsaday salaaddii subax inay dhalatay iyo waqti horay in la tukanayo labadaasay tusaydaa in la hubsado inay dhalatay salaaddii oo iftiin waa inuu jiro haddana wakti hore waa in la tukadoon dib loo dhigin labadaasay tusa subxiga walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday min xadiidi abi muusa fa aqaama nabigu waa oogay alfajra salaada subax xiina nshaqa alfajru fajarku markuu dilaacay mar alla markuu dilaacay uu salaaddii oogay nabigu sala allahu calay wasalam mar alla markuu dilaacay oo la arko dilaaciisa markaasuu nabigu oogay macnaha waa tukaday fa aqaama wuu oogay nabiga alfajra salaada subax xiina waqtiga inshaqa uu dilaacay alfajru fajriga walxaal annaasu dadka laa yakaadu uusan ku siganayn yacrifu inuu garto bacduhum gobolkood bacdan gobolka kale ayadoon dadkii gobolkood gobolka gala karin gara karin oo qofku qofka dhinaciisa uusan gara karin markaasuu tujiyey ila masaajidku nal male waa mugdi masaajidku nal male waa mugdi iftiinka maalinkuna ma gaarsiisna in uu soo galo masaajidka gudihiisa oo markaas la kala garto dadka isagoo weliba masjidkuna uusan shubahayn oo uu cariish yahay iyo geedo oo uu korgeeda ka saaran yihiin haddana qofku qofka garabkiisa ma garan karo marka mugdi weyna baaqi ah mugdi weyn ayaa baaqi ah waana waqtiga ugu horeeyo subxigu dhasho waxaana salaada laga baxaa qof walba markuu garan karo qofka garabkiisa ah وعن rاaفع بن khadيج waxaa laga wariyey رaضي الlaه عanهu qاal kunaa waxaan ahayn نuصalii kuwa tukada almqرba mqribka maca النebiyi nebiga la jirkiisa salى الlaهu عalيه وasلم fayansariفu waa gadoomi jiray أxadunaa mid naga mid ah وalxaal inahu asagu la yubsiru uu arkayo mawaaqica nablihi leelkiisu meelaha uu ku dhaco mutafaq عalayh raafic ibnu khadiij radia allahu tacaala canhu abu cabdillaah ayaa la yidhaahdaa raafic ibnu khadiij alansaari alaws alansaariyi alawsiy beder kama qayb gelinoo saqiiru ahaa markii dagaalkii beder dhaxayay uxud ayuu ka qayb galay iyo khandaq iyo dhammaan dagaaladii ka dambeeyey badankoodii ayuu ka qayb galay wuxuu dhintay toddobaatan iyo saddex hijriyadu markay aheyd toddobaatan iyo saddex hijriyadu markay aheyd ayuu dhintay reer miyi ayuu dadka miyiga ku nool u badan u ahaa caalim ayuu aada ugu ahaa xagga beerashada beeraha iyo axkaamta ku saabsan waana noogu imaan doonaa markaan masaaricda iyo gaarnay musaaqaadka iyo caalim ayuu ku ahaa axkaamtaas axaadiisna waa ku wariyey kuleeya marka xadiidkan raafic ibnu khadiij abu cabdillaah maqribkaa nabiga la tukan jirnay sala allahu calayh wasalam markaasaa qof naga mida gadoomi jira oo wuxuu aadi jiray macnaha meeshii uu rabo uu masaajidkuu ka laaba jiray asagoo arkaya leebka markuu tuuro meesha leebku ku dhaco marka waa waqti iftiinku weyn yahay waana hadda salaadii inta la tukadoo laga baxayuu tegay markaasay leeb tuurayeen leebkuna waa yarya meesha uu ku dhaco way u jeedaan taas marka waxay ku tusaydaa in aad salaada maqribka waqtigeeda ugu horeeya la daderjiyo iyo qiraa'ada in la gaabiyo labadaasay tuseen maxaa yeelay salaadiyaa laga baxoo laga kala tegay iyadoo iftiinkii maalinku baaqi yahay oo la arkayo meesha leebkaasu ku dhaco marka labadaasay tusaydaa in la dadejiyo salaada oo waqtigeeda ugu horeeya lagu tukado marba haddii la xaqiijiyo qoraxdu inay dhacday waqti dambeoo lasii sugaa uusan jirin iyo in lasoo gaabiyo qiraa'ada maqribka wa can caaishata waxaa laga wariya radia allaahu canhaa qaalad caaisha waxay tidhi actama nabiyu nabigaa dib u dhigay sala allahu calayhi wasalam daata leylatin habeen habeennada ka mid ah bilcishaa'i ceshiyuu dib dhigay actama dakhala filcatama wey habeenkiiu dhex galay dib u dhiga loola jeeda actama ey dakala fi lcatama actama nebiyu nabigaa dib u dhigay sala allahu calayhi wasalam daata leylatin habeen habeenada ka mida bilcishaai salaadii cishaha ayuu dib u dhigay xataa dahaba ilaa uu tegey caamatu leyli habeenka mucdamkiisii caamatu leyli hadda waxaa loola jeedaa kaiirun min alleyl asalku waxa wayaan caama waa badanka amase waaba dhammaan labadaas macno midna hadda loolama jeedo waxaa loola jeedaa xataa dahaba ilaa uu tegey caamatu leyli in badanoo habeenkii ka mid ah habeenka badankiisi maaha in badan oo habeenkii ka mid ah in badan oo markaas waxa weeyaan uluaa tegey marka saddex loo qaybiya habeenka uluaa tegey waa ulu leyl اwal ayaa tegey taas weeyaan caamatu leyli habeenka badankiisii sax maaha sax waxaa ah caamatu leyli habeenka in badan oo ka mid ah ay kaiiru min alleyl uma kharaja nabigu waa soo baxay fasallaa dadkiiuu tujiyey wa qaala wuxuuna nebigu yidhi innahu waqtigaanu la waqtuhaa waa salaadan waqtigeedii waqtigaan aan inin tujiyey waa salaadan waqtigeedii wey salaadan waqtigeedii wey oo macnaha waqtigeeda afdalka wey waqtiga awalkiisa waa soo ogaana darsigeenna xala marka shafaqulaxmar uu baaba'o waqtigaasba cisha waa galay laakiin waqtiga afdalka oo fadliga badan waa waqtigaas habeenka ulu uu tago innahu la waqtuhaa waa waqtigeedii lowlaa an ashuqa inaan dhibayaa haddii aysan jiri lahayn calaa ummati ummadayda haddaysan jiri lahayn jawaabkiyaa la iska xadfo xadiis kaleto xadiiska cabdullahi bn cabaasaaba caddaynaaba la amartuhum bi haadihi salaati haadihi saaca jawaabku waa saas sida xadiiska bukhaari muslim ku sugan min xadiis ibni cabaas la amartuhum bi haadihi salaati haadihi saaca salaadan cishaha waxaan amri lahaa waqtigan uu yidhi nabigu sala allahu alay wasalam salaadan cishaha waxaan amri lahaa waqtigan haddaysan jiri lahayn ummaddu inay dhibtoonayo oo waxaan dhihi lahaa waqti ka horreeyaba liyaan la tukan laakiin dadkaa ku dhibtoonayee sida loo maamulayaa oo oo waxa weya faysaladaa waa xadiidkii jaabiro hadda soo ogaanay oo ah haddii dadku jamaacadu soo aruuraan oo yimaadaan in hore la yskaga tukado ayadoo la ilaalinayo dadkaas maslaxadooda waqtigii ajarka badnaana waa dhimanya sida taasuna waxay ku dareensiinaydaa sida masaalixda shareecada islaamka u ilaalido hadday dadku soo daahaanna hadda waaba sidii la rabay ceshuu inuu daaho waa lala sugaa waa lala sugaa waa lala sugaa marka salaadaha midba waqti ayaa u fadli badan cishaha waxaa u fadli badan waqtiga dambe oo ah ilaa ulu leyl marka la gaaro oo habeenka markuu saddex loo qaybiyo meelu tagto afar saac oo habeennimo iyo wax lamidkaah oo kale taasaa u fadli badan cishe salaadaha kaleo afartaana waxaa u fadli badan waqtiga ugu horeeya ee la hubsado waqtiga inuu galay sidaasaa u fadli badan markaasuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam innahu la waqtuhaa waa waqtigeedii lowlaa ana shuqa inaan dhibaayo haddaysan jiri lahayn calaa ummati ummadayda haddaysan jiri lahayn la amartuhum waan amri lahaa bi haadihi salaati salaadan haadihi saacata waqtigaanaan amri lahaa waqtigana laga dhigo ayaan dhihi lahaa sidaas weeye rawaahu muslim ayaana xadiidka wariyey wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka alle wuxuu yidhi ida ishtadda alxaru kuwaylku hadduu adkaado fa abriduu qaboojiya bisalaati salaada qaboojiya fa inna shiddata alxari kulaylka darnaantiisa min fayxi jahannama jahannamo neefsigeeda xaggeeduu ka ahaaday muttafaqun calayh xadiidka abu hurayre nabigu wuxuu leeyay sala allahu calayh wasalam kulaylku hadduu darnaado kulaylku hadduu darnaadana waxaa loola jeedaa waa duhurkii ida shtada alxaru alxaru asha ku jirtaa cahdiya waa duhurkii salaado kale laga hadli maa waxaana sii caddaynaya xadiidka bukhaari min xadiid abi saciidin alkhudriy oo imaam albukhaari saxiixiisa uu ku wariyey kaasa aad u sii caddaynaya wuxuu leeyahay abriduu biduhri duhurka qaboojiya kaasaa sariixina salaada duhur hadday kulaylku daran yahay oo beledka markaas la jooga uu yahay buldaanta aada u kulul buldaanta aada u kulul sida jasiiradda oo kale waqtiga sayfka hadduu yahay nabigu wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam fabridu bisalaati salaada qaboojiya salaada qaboojiya waxaa loola jeedaa dib u dhiga ilaa ay ka qaboobaydo oo kulaylku ka damayo qaboojiya ilaa ay waxa weyn kulaylku uu ka qaboobayo maxaa yeelay salaada shayga ugu weyn oo ugu qaalisan waxa weeye waa khushuuca salaada shayga ugu qaalisan oo qofkana ajarka uu ka helayo ugu badan waa khushuuca khushuucu wuxuu imaan karaa qofkii inuu muma'in yahay qof deganoo xasilan inuu yahay laakiin qofkii oo waxa weyan kulul oo gubanaya oo naftuuraya oo nafba ah waxa weyan qalbigiisa sooma xaadiri karo maadaama salaada shaygii ugu muhiimsanaa wakti shaygii ugu muhiimsanaa maadaama uu meesha ka baxayo waktigii fadiilada badnaa waa lagala dibdhigaya markaas waa laga dibdhigaya waxaa la gaarsiinayaa wakti xoogaa duhurkiina uu jiro oo duhurka waktigiisa in laga baxo lama rabo laakiin kulaylka xooga badan int waa inuu jabo oo wakti xoogaa qofkii uu qalbigiisa soo xaadiri karo oo uu dareemi karo wax uu akrinayo oo uu dareemi karo khidaabka oo alla la hadlayo oo uu ku khushuucaya salaadiisa taasuna waxay ku dareensiinaydaa muhiimadda ay leedahay khushuuca salaada waktigii afdalka ayaa dib looga dhigaa haddii khushuuci uusan suurtogeli waayo kulaylkaas dartiis ayaa dib loogu dhigaa haddana nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu sii caddeeyey kulaylka daran meeshuu ka imaanayo nabiga sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi fa ina shiddata alxari kulaylka darnaantiisa fada waa sababiya waa tacliil jumladu kulaylka adaygiisa min fayxi jahanama jahanama neefsigeeda iyo soo fidideeda xaggeedu ka ahaaday muttafaqun calayh maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa jahanamaa neefsata waktiga xagaaga ee kulaylka badan xagaagu aad u kulul yahay jasiiradda innaga xagaagu xagaagu waa noo qabow badanaado laakiin sayfku aad u kulul yahay waktigaas naarta jahanamaa neefsata nabigeena suuban sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi xadiid abu hurayra uu wariyey bukhaari muslim ay wariyeen naartaa u dacwootay rabbi waxay ku tidhi yaa rabbi akala bacdi bacdaa rabbigeeyow gabalkaiyo gabalka kale laqay oo cunay kulaylkii inta ka batay ee macnaha ii fasax wakti aan neefsado markaasaa rabbulcaalamiin u fasaxay laba goor inay neefsato waxay neefsataa nafasin fi shitaa waktiga qaboobaha ah jidaalka ah ee qabowga daran dhaco waktigaas waa ay neefsataa oo zamahariiradaa timaada sayfkana waa neefsataahoo jaxiimada kulaylka ayaa markaasna soo baxa labadaas waktiyay neefsataa waktiga qabowga daran uu dhaco waa neef oo cadaabkaa waxaa ka mid a qayb qabow ah oo qabow wax loogu cadaabayo kulaylka daranna waa wakti neef naartu iyadana neefsato xadiiska bukhaari muslim aa wariyeen marka waa neef jahanamo waxaad arkaydaa xadiidkaas wuxuu kaloo faa'iidaynayaa naarta jahanama waa abuuranta waa diyaarba hadday abuuranta ma aha wax aakiro la abuurayo jannaduna waa abuuranta ahlu sunna waljamaacana sidaasa ijmac ku yihi jannadu hadday abuuran tahay jahanamana hadday abuuran tahay naarta iyo jannada labaduba waa abuuran yihiin waana makhluuq sidaas ahlu sunnuhu ijmaac ku yihiin waxaa sidaas khilaafay firqada daallada ee muctasilada iyo qadariyada oo inkireen oo yidhaahdeen ilaaha qiyaamaha abuuri doona axaadiistan iyo axaadiista lamidka ahoo aad u cadcadaanta badanna waxa weeye way ka lumeen oo waa ay ka baadiyoobeen ayagu ee waa diyaar waana abuurantahay ilahan ka magangelayna وعن rافع بن khadيiجة رaضي الله عanه qاaل qاala رasuuل الhi rasuulka ilaahi wuxuu yihi slى الlaه عليه وsلم أصبxوu cadeeya bصبحi صبxiga faإnahu صبxigu أcظamu isaga u weynan badan لujuuriku fainahu faina اsfaara dhe cadaynta amase fainahu faina اصbaaxa aصbixuu صbaax masderkeeda u celi damiirka fainahu faina اصbaaxa cadaynta صubxiga la cadeeyaa acdamu asagaa u weynan badan liujuurikum ajaryaalkiina rawaahu lkhamsa shantiiyaa wariyeen afartii sunanka iyo axmed wa saxaxahu tirmidiyu tirmidina wuu saxiix yeelay iyo wabnu xibbaan xadiidkan waa xadiis saxiixa a'imo badanaa saxiix yeeleen tirmidi ayaa saxiix yeelay ibnu xibbaan ayaa saxiix yeelay ibnu qadaan ayaa saxiix yeelay bayaan اlwahmi wاliihaan ibnu cabdulhaadi ayaa saxiix yeelay tanqiix zaylaci ayaa saxiix yeelay nasburaayaha ibnu taymiyaa saxiix yeelay fataawaha xaafid ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu yidhi kayrkoodna waa saxiix yeelay hayru waaxidaa saxiix yeelay u yidhi hayru waaxid aimo badan xadiisku waa xadiis saxiix oo haabita macnihiisa xaa loola jeedaa marka subxiga caddeeya uu leeyahay caddayntaasa ajar badana saddex qowl ayay maraan culimmadu oo ay iskugu khilaafeen xadiidka macnihiisa saddex weeye qowl wuxuu leeyahay hub caddeeya waxaa loola jeedaa hubsada waa inaad hubsataan subaxgii inuu dhashay iyadoo lagu shakisan isle waa dhashay kolleyba yaa la geli maxaa yeelay maba ansaxayd hadday ka hormarto waktiga kollayba waktigaa waa dhashay iska kaana geliy tacbaar la fiirfiiriyo kolleyba waxa way in salaada kuma laguma tukado waa in la caddeeyaa la hubsadaa oon shaki ku jirin salaadii subax inay dhalato qowl waa qowlkaas qowlka labaad wuxuu leeyahay waxaa loola jeedaa awalka salaada gala laakiin qirada dheereeya ilaa aad ka baxdaan iyadoo cad iyadoo cad ilaa aad ka baxdaan waa qowlka daxaawi ibnulqayim iyo xanaabilada gobol ka mida iyo ay mareen saasaa loola jeedaa yihahda qowlka saddexaadna waa qowlka xanafiyada asxaabu ra'yi qowlkooda weeye waxay leeyihiin ayaga waa in salaada la caddeeyaa markay caddaato oo maalin cad meesha dham noqoto raxna aysan soo bixin la iska tukadaan waana sida yeelaan iyagu casirkana markay sii dhacayda waa in la tukada iyaga madhabkoodu waa saas waana daciif wey jiddan marka qowlka ugu daciifsan waa qowlkaas xanafiyada kaasu daliil ma leh xadiiskaanuna ka hadli ma daliil kalena ma leh bal salaatu munaafiqiina nabigu ku tilmaamay sala allahu alay waslam dadka dib u dhigaya casirka oo qoraxduna sii dhacayda tukanaya labada qowl oo kala haray qowlka ugu raajaxsan waa qowlkan ugu hormarinay waa qowlka ah fajarka caddeeya salaada subax waxaa loola jeedaa hubsada waa inay xaqiiqo noqoto subxiga inuu dhasho dad badan waxa weeyaan ayagoon hubsanay tukadaan bal magaalooyinka gobol soomaalida bidac la yaab le ah hadda ka bilaabatay kolleyba uun meel kastana waa un gaari doontaa haddaan laga hortegin waxaan aragnaa oon muddaan arki jiray masjid nin odayah ah mu-adinka oo caamiya oo dadka soomaalidu mu-adiniinta ka dhigto ah waa addimaa salaada subax waa addimaa adinka dambuu addimaa kan horuu addimaa kan dambena waa addimaa waa sunnaysanaa markuu sunnaystu banaanka istaaga le salaada subaxaan raadina marka ogow hadda waa adimay waana sunaysta labadii ragcaxata waa tuka wixii uu u adimay waxay ahayd waxaas banaanku istaagaa waa fiirinaa waa fiirinaa waa fiirinaa marka uu arku aqima marka labadii ragcana waqtigeedii ma dhicin mana ansixin markaas macnaheedu wey adinkiina ma ansixin labadaas ragco unbuu cayniyey marka oo aan adina lahayn sunnana lahayn waa baaba marka waa bidca cusub oo la yaab maxaad fiirina ad leeda waa salaadii oo xad iigu dhawaaqdo o igu adin daadanba wax arag waa wax la yaab leh marka waxaa la rabaa salaada waqtiga intaan la adimin adinka dambe in la fiiriyo adinka dambe intuusan dhicin oon la adimin waa in la fiiriyo la xaqiijiyo markay xaqiiqo noqoto oo la caddaystoon shaki ku jirin waa in la adimaa markaas adinku ansaxa haddii kale adinku ansixi ma labadii ragcana markaasaa la tukanaa markaas kadibaa subxigiina la tukanaa qowlkaas wey qowlka ugu sawaabsan oo ugu cadaanta badan waana qowlka imaamu tirmidi uu ka sheegay imaamu shaafici axmed ibnu xambal isxaaq ibnu rahawayhi wuxuuna yidhi macna alisfaar an yadixa alfajr isfaarka macnihiis ama isbaaxa macnihiisu waxa weeye inuu caddaado falaa yushaku fiihi oon lagu shakin dad badan way iska tukadaan iyadoon wax salaad subaxa la arag mana ansaxayd haddaan la arag waa inaan lagu shakin sidaas weeyaan a'imadaa siday ku tageenaa sawaabkii ibnu xibbaan wuxuu yidhi xadiidka alisfaar bisubxi waxaa loola jeedaa fi layaali lmuqmira allatii laa yatabayanu fiiha duluucu lfajr habeenada dayaxa ah oo dayaxa waxa way marka salaadu dhalanaydo ay dayax tahay oo bishii soo jeedo habeenadaasa ugu atarsan waa habeenadaasaa loola jeeda wy habeenadaas waa in la hubsado salaad subax in iska dhaarto maxaa yl iftiin wadankii oo dhan dayaxaa jira waa iftiin marka xoogaa waa iska mala awaana oo iska qiyaasan dad badan waa habeenadaas wuxuu leeyahay ibnu xibbaan waxaa loola jeedaa ha la caddeeyo waa habeenadaas saxiixiisuu ku leeyay habeenadaas marka habeenadaas keliya ma ahanayse sawaabka waa sidaan soo sheegnay oo a'immadii fuqahaa u ahlilxadiid shaafici iyo axmed iyo isxaaq iyo kayrkood oo ah in la hubsado oo salaadii subax oon la hubin aan la gelin wey markii la hubsadana waa in horay loo gala maxaa yal axaadiista in la jamciyaa la rabaa ad axaadiista in la jamciyaa la rabaa xadiidkan oo raafic ibnu khadiij oo le asbixuu caddeeya bisubxi iyo xadiidkii horeeto oo waxa weeye jaabir waa in labadaba waxa weeyaan la jamciyo labadii xadiidba lagu camal falo waa in labada xadiid ba lagu camal falo oo xadiidkii waxa weeye صaxiix oo waxa weya jaabir muxuu dhahayay kaana الnabiyu salى الlahu عalيه waslm yusaliihaa bgalas wsubx kaana nabiyu salى الlahu alيه waslm yusaliihaa bgalas cilalow iyadoo jiro mugdi iyo iftiin yar isku dhex jiraanu tukan jiro kana nabigaa yidhi caddeeya waa in labada xadiid marka macnahooda la jamciyo marka caddeeyadu waa hubsada galasuu ku tukan jirana waxa way markaad hubsataan hore u gala sidaas weeye sidoo kale xadiidka musa alashcari asna sidaasu cadaynaya fa aqaama alfajra xiina shaqa alfajr fajarku markuu dilaacay oo la xaqiijiyey hore uu geli jiray nabiga sala allahu calayh wasalam hore uu geli jiray marka waa in nuucaas loo jamciyo axaadiista sidaasaa sida sawaabka ah wa can abi hurayrata radia allaahu canhu anna rasuula llahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi man adraka qofkii soo gaara min asubxi subxiga ragcatan hal ragco qabla an tadluca shamsu intaan qoraxdu dhalan faqad adraka subxa salaadii subax qofkaas waa soo gaaray waman adraka ragcatan ragco qofkii soo gaara ragcadaasoo min alcasri casirka ka mid ah qabla an taqruba shamsu qoraxdu intaysan dhicin faqad adraka alcasra casirkii waa haleelay muttafaqun calayh walimuslimin muslimna waxaa u sugnaaday can caaishata naxwi xadiiskaas mid la mid ah wa qaala wuxuuna nebigu yidhi xadiiskaas caaisha sajdatan sujuud qofkii haleela sajdatan badala ragcati meesha xadiiskanu ragca uu ka yidhi uma qaala markaasuu yidhi wasajdatu sajdadu inamaa hiya ragca raawiga ayaa yidhi lafdigiisuna wuxuu ahaa man adraka min alcasri sajdatan qofkii waxa weeyaan casirka ka soo gaara sujuud qabla an taqruba shamsu qoraxdu intaysan dhicin aw min asubxi qabla an tadluca ama subxiga ka soo gaara sajde intaan qoraxdu soo bixin faqad adrakaha qofkaasu salaadii waa soo gaaray wasajdatu inamaa hiya ragca ayuu yidhi muslim sajdada waxaa loola jeedaa ragco sidaas ayaa loola jeedaa marka wasajdatu inamaa hiya ragca ibnu xajar talkiisu xabiirka wuxuu yidhi qaala lmuxib dabri fi laxkaam yaxtamilu idraaju hadihi lafda lafdigaas waa mudraj oo nabigu ma laha lafdigaas lafdigaas nabigu ma dhihin ee waa mudraj sidaasay u badan tahay xadiidkan marka wuxuu caddaynayaa qofka haddii hal ragca markuu tukado salaaddii subax dhalato qofkaasu salaaddii waqtigeedii waa soo gaaray waa soo gaaray kadaalika hal ragca matuk markuu tukado haddii qoraxdu dhacdo casirkii waa gaaray caadi u dhammaystirana labadaba halkaas marka waxaa caddaynaya weliba in loola jeedo sajdadan ragca in loola jeedo axaadiis badan oo kale oo nabiga sala allahu calayh wasalam uu ku caddeeyey sajdadaas uu ka cabiray macnaha ragco waxaa ka mid ahaa xadiidkii xafsa oy tidhi kaana yusallii sajdatayni khafiifatayni laba s ragcoo fududu tuka jiray nabigu bacda maa yadlucu lfajru fajarku markuu dhasho yusallii sajdatayn laba sujuudoodu tuga jira anaa waa laba ragco laba ragco wey xadiiskana bukhaari muslimaa wariyeen marka waxay kutusaydaa waxa weeyaan in sajda laga cabiro oo nabigu ka cabiri jiray ama saxaabada inay ka cabiri jireen ragcada sajda xadiidkana marka xukunka laga qaadana wuxuu yahay salaada casir laba waqti inay leedahay waqt اlاkhtiyaar waktigaasu waa waktigan soo ogaano ka soo bilowda shay walba iyo hooskiisa marka hoosku dheeraado kuna dhammaada waxa weeyaan shayga hooskiisu laba jibaar markuu u dhammaado oo ah waktiga qoraxda xoogaa borboor noqoto oo kulaylkeed iyo iftiinkeed uu yaraado waktigaas waxaa ka dambeeya ilaa ay ka dhacaydana waqtu daruura la yidhaahdaa oo waktigii qofkii xoogaa cudurdaarka lahaa kii jiranaa iyo gabadhii awal waxa weeyaan caadada qabtay oo daahir noqotay iyo dadkaasaa ka faa'iidaysanaya qofkii kaleo haddee isagu caasiga ahaayoo salaada waktigeeda dib u dhigayna waa tukanaho weli waktigii waa la joogaa laakiin waktigii ficnaa oo waqtulikhtiyaarkaa unbaa seegay salaada subaxna waa kadaalika oo sidaasoo kale ilaa qoraxdu ay ka soo baxaydaa waktigeedu baaqiya haddii qofku hal ragca markuu tukada ay soo baxdo ragcada kaleu ku darsana ragcada kale ayuu ku darsana waxaa jira marka xadiid caam ah oo bukhaari iyo muslim ay wariyeen min xadiidi abi hurayra oo caddaynaya salaad kastaba ragca in lagu soo gaaro salaad kasta ma ahan subxiga iyo iyo casirka oo kaliya wuxuu leeyahay xadiidkaas abu hurayra man adraka ragcatan min asalaati qofkii soo gaara ragca oo salaad ka mid ah faqad adraka salaata qofkaasaa salaadda soo gaaray salaad kasta duurkii hal ragca markuu tukado haddii casirku galo saddexdiiu ku dara maqribkii markuu hal ragca tukado hadduu ceshuhu galo labadiiu ku dara ceshaha markuu hal ragca tukado haddii uu waktiga ceshuhu dhammaado waa ku darsana sidaasoo kaleeto marka xadiidkaas wuxuu caddaynaa waa nas caam ah oo salaad kastood ragco ka soo gaarto waa soo gaarto kadaalika jumcadiia la mid ah jumcada haddaad hal ragca ka soo gaarto khalaas jumcadii waa kuu jirta ku xihatay hal ragca ragcada ugu dabada ragca midda dambe imaamkoo rukuucsan haddaad ku soo gaarto ood inta allaahu akbar tidhaahdo rukuucdo isagoon madaxa soo qaadin aada hubsato khalaas ragcaad hesha khalaas ragco kalead ku dare laakiin ragcada dambe mar hadduu madaxa ka soo qaado imaamku khalaas adiga jumca waa kaa tegi waa iskaga xidhane duhur afar ragcaad iska tukani jumcadii waa ku seexda xale ragca sooma gaarin ragcada meesha ugu dambayda lagu soo gaaraa rukuucday ahayd mar hadduu madaxa soo qaado adoon rukuucin jumcadii waa ku seegta waa kaa tagta jumcadaas salaad kasta marka taasa jamaacada haddaad ragco ku soo gaarto jamaaco waa soo gaar waxa ka dambeeya jamaaco sooma adan gaarin ragca ugu yar waxa wax lagu soo gaaro waa nas caama xadiiskaas nas caama weeye nas caama weeye salaada markaad ragco ka soo gaarto markaasaa la dhihi karaa qofkaasu salaadii waa soo gaaray qofkaasu salaadii waa soo gaaray markaasaa la dhihi karaa wixii ragco ka yar laguma soo gaaro wakadaalika salaadaha oo kusuufka salaatulkusuufka salaatulkhusuufka ama dayax madoobaadka iyo qorax madoobaadka ragcada ugu horeyda ayadaa haddaad soo gaarto hadda waa sidii la rabay laakiin haddaad ragcada ugu dambayda soo gaarto ragco kalaad ku darsa waa soo gaarta salaad kastood ragco ka soo gaarto waa soo gaarta ciidii haddaad ragco ka soo gaarto waa soo gaarta ayu salaad aad ragco ka soo gaarto waa soo gaarta laakiin salaada qorax madoobaadka iyo daexmadoobaadka meelaha laga haleelo waa inaad fahamtaan horta salaada markaad imaamka u timaado si kasta uu yahay laazimay kugu taa waa inaad ku xidhataa waxaad arkaya dad iska taagan imaamkii isaga wuxuu yaqaanaa laba meelood bis uga xirtaa meel kale ma yaqaan caamada marka uu imaamku taagan yahay waa yaqaan ama uu rukuucsan yahay waa yaqaan imaam rukuucsan kaas caam waa taqaan waana sax in lagu xirtaa hadduu taagan yahayna waa yaqaan waxay kaloo caamadu taqaan markuu ataxiyaadsan yahay meel kale caama ma taqaan waxaad arkay salaadii masaajidka dhan oo la sujuudsan yahay isagoo halkaas iska taagan subxaan allah qalad weyn wey masaajid aad soo gashay oo salaad lagu jira xaytaa aggaa taagantah yaa kuu fasaxa inaad taagnaato yaa kuu baneeyey nabiga sala allahu calay wasalam imaamka waxaad ka soo gaartaan la tukadu marba haddaad masaajidka soo gashay waa inaad inta allahu akbar tidhaahdo imaamku siduu yahay aada noqoto sida imaamku yahay noqo hadduu rukuucsan yahay hadduu sujuudsan yahay hadduu taagan yahay hadduu ataxiyaadsan yahay sida uu yahay la noqo inta allahu akbar tidhahdo salaada xidha ragcadana waxaa kuugu dambayda wax aad tirsaydo waa haddaad rukuucda kusoo gaarto inta kale tirsamaydid marka tirsasho iyo waa inaad kala taqaan salaada ku-xidhashadeeda ku-xidhashadu waa baab gooniye mar kasta waxaa lagaa rabaa imaamku sida uu yahay inaad la noqoto goormaad ragcada tirsay laakiin waa rukuucda iyo wixii ka horreeya markaad uga xidhato inta kaleeta tirsamayda laakiin waa aad cibaadaad ku jirto ajarkaagaad leeda ajarkaagaad leeda salaatulkusuufka iyo kusuufka iyada waa afar ma ogtahay istaage ragcada ugu horeyda markuu istaago faatixada akriyo hadda haddaad kusoo xerato waa sidii la rabo laakiin markuu rukuuco haddaad kusoo xerato dhag caadiyaad ula soconayda markuu ka baxana waad ka bixi laakiin rukuucda markuu samic allahu yahay liman xamid oo unta aamuso faatixa bilaabo hadaad ku xerato khalaas ragcadaas waa kaa tagta tirsamaydi ragcadaas tirsamaydi intaas waad la taagan tahay faatixadaad dhegaysay qur-aankaad dhegaysay waa la rukuuce waa la ictidaale waa la sujuude waa la soo sujuude waa la soo intaasku waxa weeyaan tirsamaydi ajarkaaga kalaad leedahay lakin ragca kuma jiro markii salaadu dhammaataa ragco kale la imaana waa inaad rukuucdaas ka soo hesho ragcadii rukuucdeedu ku seegtay khalaas weeye taas afar rukuucood soo maaha ragcadiiba laba rukuucooda leedaha rukuucda horaad ka haleeli ragco walba labadeeda rukuucood midda horaad ka haleeli karta oo macnaha ragcadaas kuu jirta aan ula jeeda laakiin meel kasta waa uga xihana wallahu subxaana wa tacala alam sal allahu calaa nabiyina mxamed